kulan wacan oo wanaagsan meel walbaad joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysada xilli kastoon kalaad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco khamis ay soo gelayso taariikhda ku aslisan tahay soddonka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan tobaniyo sagaal qodobada caawa barnaamijka aan ku soo qaadano waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahisay xaaladda ugu dambeeye ee fatahaadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahin ku saabsan ayaana goorab idiin soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa baaq dadga u diray beesha caalamka haddaba baaqaas wuxuu yahay ayaan xog ku saabsan goorab idiin soo gudbi doonaa guddiga maamulista deegaanada galmudug ayaa maanta qeexay habraaca doorashooyinka galmudug warqad ay soo saaran ayaana gorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doonaa maxaabiist ku jiratay xabsi ku yaalla magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa dood xoog le ugu galeen dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay waxaana gorow idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona madal ay ku midaysan yihiin xisbiyada qaran ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada caasimadda ah ee muqdisho guddoomiye ayay doorteen sidoo kale waxay dhali u jeesheen dowladda federaalka gorrow ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen wax qayb ka noqon doonaa xeelanta guud ee maamulka puntland ayaa dacwad ka dhanaa xildhibaan caawil daad oo dhowaan weydiiyey su-aal aad u aaga madaxweynaha puntland saciid cabdulle hadiine dacwad ayaa lagu soo oogay faahfaahin ku saabsan ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa ururka al-shabaab ayaa sheegtay in la wareegeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya faahfaahin ku saabsan ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doontiin xubintaas ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamij shacab waxaa ku dhegaysan doontiin heystaan
umurahan folka adag umurahan wadafada haddase kala furfuro dobolka danka faydo fidhanagu taagano anaga fadhih nooma yaale dadyahow fataxada marahadadyahow fataxada maraha
tibintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raahim saxiifay barnaamijka caaw ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysida dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololayn intii quman oo dhaniyo qofkii ila arag
habeen wanaagsan ayaan idilana kusoo dhowd barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle wasiirka wasaaradda orufinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo xubin ka ah guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in gurmad ballaaran loo bixin doono magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si halkaasi loogu gaaro dadka ku dhibaataysan gudaha iyo hareeraha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle wasiirka wuxuu sheegay in xaaladda aysan wax isbedel ah sameynin afar latanka saac ee lasoo dhaafay islamarkaasna meelaha webiga fatahay ay ugu daran tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo qoys oo ku noola xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay u barakaceen duleedka magaalada beledweyne ee hiiraan wuxuu sheegay in hadda ay bilaabeen gurmadka loo fidinayo dadka sida cuntadii iyo caafimaadka la gaarsiiyo shanta maalin ee soo socota waxaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynaya dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle
acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi llahi raxmaani raxiim sidii caadiga ahayd waxaan rabaa maanta inaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliya saaxiibka laa intaba la wadaago xaaladda ay maanta ku sugan tahay arrimaha fatahaadda iyo roobabka ka da-aya soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay meelo badan oo dalka ka mid ah oo beledweyn ugu daran tahay khasaarooyin naf iyo maal iyo burbur u geystay magaalooyin badan oo iyo degaamo badan oo dalka ka mid ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xaaladdu kama soo darin dhammaan degaamada sidii ay ahayd afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyey kama soo darin ilaa hadda weli waxaa ugu ugu ugu dhibaato badan oo khasaaraha ugu badan uu dalka ka dhacay degmada beledweyn ee gobolka hiiraan oo runtii dad gaadhaya saddex boqol oo kun oo qof dad ka badani ay ay ka qaxeen guryahoodii dhammaan wixii ay haysteenna ay ka baabi-een oo ku sugan meel aada u kooban oo oo beledweyne duleedkeeda ah marka khasaaraha ugu badani sidii caadiga ahayd ee horena aan uga warbixina halkaasu ka dhacay sidoo kalena waxay fatahaada ka dhaceen baar dheere iyo beled xaawo iyo berdaale oo iyada aan ahayn fatahaad webi laakiin daadad iyo roobab ay keeneen roobab roob daadaduu keenay uu ka dhacay marka runtii marka xaaladda horta roobka iyo fatahaaddu waa sidaas dowladda soomaaliya oo guddi heer saraa u magacowday ilaa saddex jeerna labadii maalmood ugu dambeysay baaq ka soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu baaq ka soo saaray dadka soomaaliyeed oo ilaa hay-adaha dowladda ee baarlamaanka iyo xukuumadda iyo ay kamid yihiin uu ugu baaqay inay contribution bixiyaan sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu markii guddiga soo saarayna ka hadlay shalayna uu soo saaray statement cad oo dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba oo gacan geysan karta ugu baaqayo inay gacan ka geystaan guddiguna uu saasoo kale golaha uu yimid stuudiyaha si life ah ummadda ula hadlay marka xaaladdaas abdheytika isdabajooga ahayd ee dowladda soomaaliya ay ugu gurmanaysay dadka dadka kale ee soomaaliyeed ee ganacsato leh ee shacab leh ee waxgarad leh iyo beesha caalamkana ay ugu baaqaysay in ay gargaar geeyaan meelaha dhibaatooyin ka taagan iyo dadka u gurmadaan taas baan wadnaa runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulayn dowladdu wixii karaankeeda way geysay inkastoo airboodka beledweyn uu naga xidhnaa laba maalmood waxaa nasiibi wanaaga inuu hadda dib u furmay oo galabta naloo sheegay in heraboodku furan yahay beri waxaa tegi doona wafdi ballaaran oo ay xubnaha guddiga ay iyo dad badan oo ka socda baarlamaanka soomaaliyeed ka socda dadka technicalka ah ee wasaaradaha ku shaqada leh ayaa beri tegi doona oo gargaar wada sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda qatar iyo dowladda turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato fatahaadda inaan in haddana imbactiga dowladdu ay ay usii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa xogta la hayo si fiican ayay ayay u samaysan tahay marka xaaladdaasi meel fiican ayay maraysaa runtii waxaanu u mahad celinaynaa dadka soomaaliyeed intii u gurmatay dadka walaalahooda dhibaataysan waxaanu ammaanaynaa dadaalka iyo wax ururinta ka socda degaamo badan oo dalka oo ay ku jirto magaalada dalka ee muqdisho oo ay ku jirto magaalada gaalkacyo oo ay ku jirto magaalada garowe oo ay ku jiraan degaamada hargeysa iyo degaamada somalilan meelo badan oo dalka ah dadka soomaliyeed say isu xirqaamayaan ee dadka walaalahooda ugu gurmanayaan aada iyo aad baanu u ammaanaynaa waanuna ku dhiirigelinaynaa inay waxay hayaan la dhaqsadaan waayo shanta cashee soo socota ayaa ah maalmaha ugu ugu ugu ugu ugu daran maadaama dadku wixii ay haysteen ay ay already isticmaaleen laakiin dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo isku tashaday aa la rabaa dadkan marka inay maalmaha soo socda gaadhaan marka aada iyo aada baanu ugu dhiiri gelinaynaa maamulada iyo shacabka iyo ganacsatada iyo soomaaliyeed dadaalkay wadaan iyo inay la dhaqsadaan oo u geeyaan dadka eh, dhibaataysan gaar ahaan magaalada beledweyn iyo meelaha kale ee dalka ay ay ay fatahaadu ka jirto Eh, hawadu weli waa rooban tahay Eh, waxaa weli la filaya roob inay dii doonaan marka dadka soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan kuwa webiyada agtooda degan inay feejignaadaan oo oo la socdaan xaaladda biyaha webiga maraya meelo badan oo gobolka jubbada dhexe ay ku jiraan ayaa ayaa fatahaad aanu dowladdu isha ku haysaa oo laga cabsanaya inay fatahaad ka dhacdo Eh, laakiin waa inay dadkuna iyo waxgaradkoodu si dhow la socdaan dowladduna sidaas oo kale ayay ula socotaa Een, runtii qof kasta oo mas-uula oo soomaaliyeed qof kasta oo waxgarada ganacsatada kulligan waxayna ku waajiba inaynu dadkaa walaalaheen u gudbano u gurmano isla markaana aan aan aan dadaalka dowladdu wado een, dareenka ay maaragtay ku doonayso inay ku midayso moralityga dadka soomaaliyeed inaan la siyaasadayn oo gurmadkaa dadka loo fidinayo qofba intii uu karo ku daro laakiin aan la gelin arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale oo moralka dadku isugu gurmanayo wax yeeli karta ayaanu ayaanu jecelnahay Eh, waxaanu mar labaad ugu baaqaynaa eh, dadka soomaaliyeed eh, waxhaysta eh, dhalinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsaha badan ugu gurmadaan meel kasta oo qof soomaaliya dhibaata ku haysato dhibaatada fatahaadda iyo roobku gaar ahaan magaalada beledweyn oo sidaa aan sheegay number aada u badan oo dad ah oo baahan ay ama biyo ku dhex jiraan ama meel banaan ka magaalada ka ah ay ku laayihiin cunto ku filan biyo ku filan eh, iyo hoy ku filan
wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maare ayaa kaas ahaa oo eh, faafaahin ka bixinaya xaalada ugu dambeeyey ee fatahaada webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle magaalada beledweyne waxaa ku fatahay webiga shabeelle kaas oo in ka badan saameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana sababtay in gudaha magaalada beledweyne ee hiiraan ay ka barakacaan in ka badan eh, saddex boqol iyo konton kun oo qoys oo ku noolaa eh, xaafadaha beledweyne waxayna u barakaceen duleedka magaalada beledweyne deegaan la ku yaala oo la yidhaha ceel jaalle ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warar aan caawa ka helayno waxay sheegayaan tobaneeyo ka mid a maxaabiis ku xirneed xabsi ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle inay wajahayaan dhibaatooyin daran oo ay ka dhaxleen fatahaadda webiga shabeelle oo mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle maxaabiistaas oo ku xirneed ee xabsiga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ugu galabiyey xoog leh kuwaas oo la sheegay inay baabiyeen inta badan xabsiga dhexe ee beledweyne ayadoo si dhab yar looga badbaadiyay maxaabiista xabsigaas ku jirta sida aynuu xaqiijiyeen dad ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle maxaabiista ayaa hadda lagu hayaa saldhig ay degan yihiin ciidamada booliiska soomaaliyeed ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka jira dhibaatooyin ballaaran oo ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle kaasoo sameeyey guud ahaan dadkii ku noolaa ayna sababtay inay gudaha beledweyne ee gobolka hiiraan ay ka barakacaan in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo qof oo ku noolaa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka holoshoo warusida ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimada ahi muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa magaalada caasimada ahi muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad loogu dhawaaqayo madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah oo dalka ka jira oo qeyb uu ka yahay madaxweneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed madashaasi waxaa ku midoobay lix xisbi siyaasiyad oo kale ah himila qaran midowga iyo horumarka ilis kulan m p p iyo xisbiga nabadda waxaana guddoomiye looga dhigay madaxweynihii dowladii ku-meelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa loo doortay brofesor maxamed cabdi gandi oo ahaa guddoomiye xisbiga nabadda iyo shariif xasan sheekh aadan oo ah madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynihi hore soomaaliya xasan sheekh maxamed oo goobta ka hadlay ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay ka gaabiyeen gurmashada dadka sameeyey fatahaadda gaar ahaan dadka ku nool ee hareeraha iyo gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay awooday lacag fara badan oo taalayin lagu dhisay laakiin aysan awoodin in wax lagu qabto dadka ku nool kuna dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle mid walbaahi maamulkiisa iyo mas-uuliyaddiisu xusuulaha laakiin waxa ay leeyihiin waxyaabo ka wada dhexeeya oo ay u wada arkeen inay ka siman yihiin waxaas ka wada dhexeeya inay ka wada shaqeeyaan ee, dalkanna uu- uu uu horay u socdo waxaan rabno waaye waxaasi waa mas-uuliyadda ee, loo doortay oo aan aad iyo aad u- uguna hambalyaynayno una una muxuu ahay garab taagannahay ayaa muxuu ahay wixii faahfaahin na sii doonto iyo warka laakiin aniga waa la igu sharfay waxaan rabaa ee, caqabadaas iskuma layskuma imaan karo iyo dadka soomaalida kama heshii karaan talada iyo waa kasoo gudubnay maanta caddaynay u tahay inaan isku imaan karno wax naga dhexeen aan yeelan karno intay doonaan hala ekaadeen Ee, waxaase waxaa asal u ah marka mabaadi guud oo iyo muxuu aha ajendayaal iyo qiyam wax laga hadli doono laakiin waxa muhiimka ah oo aniga aan si gaara maanta raba inaan xuso waxay tahay howl aan cusbayn horena loo sheegi jiray haddana madashana ay ku jirto da- xisbiyada gaargaarka oo xataa aanan naga tirsanayn oon madasha ka mid ahayn xataa ay qabaan aan huba inay qabaan dadka soomaalida ay jecel yihiin oo ah dalkan in dictatoriyad ay ku soo noqoto hal nin uu ka taliyo dadka kalena maxaanku idhahdaa firiista istaaga la yidhaahdo waa ka soo dhammaatay taariikhdaas taariikh dib loogu laabanaya ma aha dalkan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeedna ay rabaan annaga waa wakhtigii mas-uuliyadda ummadda ay noo dhiibataan aan caddaynay dalkan waxaan rabnaa dal dimuqraadi ah inuu noqdo dimuqraadiyaddana maxaa daliil u ah ku dhaqanka xeerka sharci in lagu dhaqmo wax kasta oo dowladnimadu ay samaynayso waa inay noqdaan wax xeerku qotomo dastuurku ugu weyn yahay shuruucda kaleo dalka leeyahna ay ugu weyntahay wixii markaas shuruucdii dastuurka laga waayana inta mas-uuliyiinta eh, ama xilha hayso ama bannaanka ha joogtee dadka codka u ah oo dadka muxuu ahay u ah in laysugu yeero oo laga tashado waxaani ilaan baadiyaheena iyo dhaqankeenna waa qabna soomaha waa xeer waxaani xeerka waa sidaan sidaan qaba hala yeelo xeer uma qabno curato waaye see yeelnaa hadda inta layidhaa in laga tashado wixii xeerka laga waayana waxaan leenaha laga tashado wixii xeerka ku yaallo ama dastuurka ku yaallo ama maxaanku idhahdaa xeerar kale dalku le ku yaallo sida iyana loogu dhaqmo waa meelaha aan marar badanna cabashadu ka muujinnay dadka soomaalida ay ka muujiyeen dowladda laysku cafi maayo marka qofna raalli looga noqon maayo inuu xeerka ku tunto ama darajada ugu sarraysa dalka ha joogo ama darajada ugu hoosaysa ha jooga ama shacab ha ahaado dariiqa taagan ha ahaado qofna xeerka loogama tanasulayo loogumana cudur daarayo inuu dhinac maro asoo arkayo oo yaqaano oo maxaanku idhahdaa haddii uu ka maqan yahayna raadi karo oo dad warsan karo marka lays- layskuma raaligelinayo taas waxaan rabnaa dadka soomaaliyeedna in ay taas waa ku faraxsannahay dadku inay fahmeen xuquuqdooda ay leeyihiin karaamada ay leeyihiin oo ay bilaabeen inay hadlaan ayagoon qoryo sidanin ayagoon madaafiic ridaynin ayagoon maxaanku idhahdaa duminaynin dalka Ee, waxaan leenahay sida dowladduna ha ka jawaabto bas mas-uuliyadda saara waxay tahay dadku markay hadlaan inay inta dhegaysato ay ka jawaabto wixii saxa wixii aan sax ahayn ay u sheegto dadkiisa waxaani sidaan ama xeerka ma qabo ama ma awoodno waa sax la- maanta laakiin ma awoodno duruufeen waa kow iyo laba iyo saddex ma awoodno dadka in lala hadlo mar walba loo yimaado muxuu ahay oo laga jawaabo markay dadku hadlaan waa arrin ayadana muxuu ahay aad iyo aad muqadisuda xorriyaadka dadka waa muhiim dastuurkaa tilmaamayo ummad boqolkiiba boqol muslim aan nahay ee muxuu ahay diinta islaamka ee xaniifka aad tilmaamayso xurriyada qofka marna inaan lagu tacdiyin lagu xadgudbin markaas ayaa qofkuna xeerku qabanayaa oo dembiyada lagu oogi kara la karaa laakiin qofku hadduu noqdo qof aan xurriyad lahayn xuquuq lahayn isaga un waajibaad laga rabo haddee taasi waa soo shaqayn weyda haddana ma shaqaynaysaan leeyahay sidoo kale dadku adeegyo dowladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karta hadba inay dadka ugu adeegto midda hadda ugu dambaysoo laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda beledweyne ka taagan dowladda waa ka gaabisay Ee, aniga ma gara karo sida oo madaxdeenna iyo dowladdeenna iyo hay-adaheenna ee dowliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka soomaaliyeed ay ugu sharaxi karaan dowladdu malaayiin doolar oo aan bajetka ku jirin taallooyinay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taallada inay waa xunta aan leeyahay laakiin malaayiin doolar oo taallooyinka lagu dhisana dowladda waa awoodaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane dowladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhehaysaa yacni in laysqabadsiiyaa loo baahan waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dowladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaana ka maqan marka waxaan leenahay dowladdeenni inay ku baraarugsanaato ee waxay dowlo waxay macno ku leedahay dowlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kari karin maxay uu dowladda u yeeri weyd dowladduna waa dowlad eh, gaa- ah, daciifa waa dowlad d- maxaa curdana hadda dhalanayso waa dowlad tabar yar dhaqaaluhu ku yaryahay wax badan imkaan cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaasoo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsannahay weli ay karaanaa jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa wixi ay karaan ay awoodi karaan inay kasaanaan rabnaa kasmadii waa waxaan tuubsannahay dowladdu inay ka maqan tahay kartiyaradii ku ku eedaymayno laakiin kasmadii iyo dareenkii iyo shucuurkii soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waayo waxa aan ku tuumsannahay annaga inay maqan yihiin dowladdu waxa ay karta ha karto waxa ay kasinna ha kasta waxa ay inay kasta ay tahayna ha kastaan leenahay marka waa- maanta waa maalintaas weyn wixii faahfaahinta iyo istarajarka iyo mas-uuliyiinta madaxda loo doortaan u daynaynaa madaxda iyo istarajarka la magacaabayaan xis- lixdan xisbi meesha taagan committeedaan ku nahay waa ku shaqaynaynaa sidaanu madax u yeelanay madaxdeenaan ku ixtiraamaynaa inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadkiisa cadcad uu qabanaya maslaxadda ummadan iyo dowladnimada dalkaanaan heshiis ku nahay xumaan heshiis kuma ihin dulmi heshiis kuma ihin qaanuunka in la dhinac mara heshiis kuma ihin in la dhowro ciddii dhinac maraysana la qabto shaatiga lasoo qabto layidhaaho waa ka leexatay qaanuunkii layidhaahan heshiis ku nahay wanaag iyo horumar iyo niyad samaanan heshiis ku nahay colaad iyo xumaan iyo wax dumin iyo wax qaribaad heshiis kuma ihin qofkii u yaqaano waxa waa sharciga waa la khaldaya hala toosiyey in la yidhaahdo inay xumaan tahay qofkii u yaqaano allah soo hanuuniyaan leenahay
madaxweynaha reer soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kaas ahaa oo dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilayay inaysan u gurman dadka ku dhibaataysan ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan meelaha ay saameeyeen webiga shabeelle iyo webiga jubba si gaara magaalada balwan ee gobolka hiran oo dhibaato aada u daran ay ka dhaca taasoo sababtay in gudaha balwan ay ka barakacaan dhammaan dadkii ku noolaa ee taasoo ka dambeysay kadib markii fatahaad xoog leh webiga shabeelle uu ka sameeyey gudaha magaalada balwan ee gobolka hiran ee hirshabeelle ee dhinaca kale madaxnihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa u mahad celiyey xisbiyada sida kalsoonida leh ay u doorteen gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran islamarkaasna wuxuu si wanaagsan uu sheegay in ugu shaqayn doono sababta loo aasay madasha ayuu ku sheegay in la gaaro jawi siyaasiyaed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam iyo ixtiraam si looga gudbo nidaamka forbantafer loo gaaro marxalad baxsan oo asaaskeeda uu yahay dadkuna ay isku raacaan aragti siyaasadeed shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in doorasho ay ka dhiman tahay sanadii wax ka yara haddana aysan muuqan ilaa hadda nidaam ay doorasho ah lagu geli karaan sidoo kalena aysan jirin xorriyadda ay ku dhaqaaqi karaan xisbiyada iyo dadka soomaaliyeed islamarkaasna qofkii doonaya inuu qabto على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، مدحوين حسن الشيخ مدحوين هراء دلك أهلنا آه، قدوميها آه، حزبك يو بي دي قدوميها حزبك النبضة بروفيسور غاندي أهلنا قدومي كحيان كمدشة قدوميها إليس حلبان عبد القادر عصبلة هقاميها آه، حزبك إليس أهلنا حلبان آه gudoomiyaha xisbiga eh, kulan cusmaan xasan eh, bahda saxaafadda cidaan ka tagamiyaa jirta Ah, gudoomiyaha xisbiga eh, himlo qaran eh, Salema- xildhibaan salemaal eh, iyo bahda saxaafadda dhammaan waa xildhibaanada sharafta loo aadin salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib eh, waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo eh, xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay iigu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran Eh, waxaana u ballan qaadaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyey loo gaari lahaa inaan u hogaamiyo Eh, intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxaa la wada socotiyen axsaabtu eh, dalkeenna eh, xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxaa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5ka loona gaaro maxkarad max- eh, marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taasu ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxaa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba Eh, doorashadii eh, waxaa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka doorasho ee aan doorashada ku geli doono ma jirto xuriyaad ee axsaabta siyaasadeed iyo dadka soomaaliyeedba ay ku dhaqdhaqaaqi karaan oo ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxaad la socotiin magaalada muqdisho haddii la damco in wax laga sameeyo waa inaad dowladda fasax ka hesho arrintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa khayru dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kastoo soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meeshuu doono iyo cidduu doono iyo iyo wakhtiguu doono inuu qabsan karo shir madashaan oo aad og tihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalada waxyaabaay u taaganta waxaa ka mid a sbacekaas in la helo qofka soomaaliga inuu helo xurriyaddiisa iyo xuquuqdiisa waxna waa ra'sumaal waxna waa sharaf walaalka ama walaashaa sharaf waa ku leedahay laakiin haddaa ka weyse ma weydii kartid laakiin xuquuqdaada iyo xurriyaadkaaga kama tanaasuli kartid waxaan wada ognahay dalkan asbaabtee u burburay xuquuq iyo xurriyaad la waaye ahayd wuxuu u burburay ku takrifal awoodeed qofka la aamino ee lagu aamino xil qaran ee u adeegsada awooddiisii si khaldan ee ku dhibaateeya dadka kale waxa ay dhalinayso waa naqaanaa nasiib darro soddon sano kadib inaan weli afkaartii xambaarsannahay waa arrin aan lagu farxin waxaan hubaa dadka soomaaliyeed dowladnimada inay jecel yihiin waana tan keentay dulqaadka ilaa maanta ay dul qaadanayaan waa tan keentay bisaylka maanta xisbiyadu intay isugu yimaadaan ra'yi urursan ay ku waajahaan arrintaas dadku waxay yidhaahdaan xurriyaadka iyo xuquuqda laysma siiyaa waa la soo qaataa annagu hadda maanta waxaan u arkaynaa si baracticaala waxaan filaynaa runtii qof walba soomaaliya inuu xurriyaddiisa iyo xuquuqdiisa dood la'aan helo laakiin waxaa noo muuqata inaan u baahannaha mar kale inaan u istaagno xuquuqdeenna iyo xurriyaadkeenna mas-uuliyadduna waxay saaran tahay cidda qayb ka geysan karta xisbiyada madasha qaran waxay u taagan yihin horta kow arrintaas dadku xuquuqdooda iyo xurriyaadkooda inay helaan laba waxay u taagan yihiin in dowladdu ay ku dhaqanto sharciga oo soomaaliya laga hirgeliyo waxaa la yidhaahdo sarraynta sharciga ummad waxaa lagu ixtiraamaa sharcigeeda sida u yaallo xuquuqda uu bixinaya iyo sida ay ugu dhaqmaan dastuurkii yaraaya aan qorannay oo kumeel gaarka ahay haddii meel layska dhigay waxaan u malaynaa arrintaas inay qof kastoo soomaaliya waajib uga dhigayso inuu u istaago si dastuurka loogu soo celin lahaa bosishinkiis halkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka jalleeco nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aan hubo inaan wada jecelnahay madiine markuu tegay waxaa degganaay madiino niman la yidhaha mushrikiin oon waxba aaminsanayn ama waxbay aaminsanaayeen ficlan laakiin diin rabbaaniya ma aaminsanayn oo kitaab samaawiya ma aaminsanayn waxaa jooga nasaara waxaa jooga yuhuud waxaa jooga muslimiin nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sameeyey waxa la yidhaha wathiiqatu lmadiina wathiiqatu lmadiina oo u dhiganta dastuurka ayuu u sameeyey oo qof walboo madiino degan xuquuq siinaysa caqligeenna muslimiinta oo maanta jira iyo caqligaasu aaday u kala duwanaan meeshaas fiiriya qofka yuhuudka qofka masiixiga qofka muslimka qofka mushrinka mushriga waxay leeyihiin xuquuq siman oo madani ah kun iyo afar boqol iyo afartan iyo googa oo sano kadib annagoo muslimiina inaan ka doodno arrintaas ceebay noqota adduunyada hore u martay waxay hore ugu martay hal shay bes inay dastuur leedahay dastuurkaasna ay raacaan horumarku ma aha xoog horumarku ma aha dhaqaale horumarku ma aha aqoon kale horumarku waa dastuur iyo in lagu dhaqmo mihaalan rabaa inaan idin siiyo ciraaq xilligii sadaam xuseen dowlad daciifa ma ahse dowlad xoog badan dowlad xoog badan maxay u burburta dastuur kama jirin dastuur laguma dhaqmi jirin suuriya waxay ka mid tahay adduunka meelaha civilizationka ugu horreeya ka mid tahay maxaa ka jira maanta ma aqoon la'aana haysa ma haqaafo la'aana haysa ma dhaqaalo la'aana haya maya mushkiladu waa mushkilad dastuur wahaluu majara annaga waa run dad masaakiin aan nahay laakiin waxaan naqaanaa danteenna waa soo dhibtoonnay soddon sanaa dhibku soo jirnay ma rabna inaan u laabanno waxaan rabnaa buuggaas yar oo noo yaalla inaan ku kala dambayno marka madashu waxyaabay u taaganta waxa waaye sarraynta dastuurka maanta madaxweyne farmaajo dalka madaxweyne ka ah waxaan rabnaa inuu hirgeliyo inuu hirgeliyaan rabnaa oo sharaf ku qaato dastuurka oo la garab maro sharaf laguma keeni karo nuqdada saddexaad waxay tahay doorashooyinka marka siyaasadda doorashadu ay soo dhowaato haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu gelayaa fawda ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota waxa lagu waxa lagu gelayo dhinac dawladdu waxay leedahay koley inaan maqasheen aan u malaynaa one man one vote one man one vote intee laga sameynaa one man one vote tallaabadiisii ma la qaaday amnigii ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharcigii ma la- ma la ansixiyey wax laysku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida guddoomiye eh, Cus- cusmaan uu sheegayay koox la yidhaha waddaniyiina inta la aruuriyaa doorashada gelaya annagana waa camiraynaa waxaa u malaynaa inaan intaas ka weynaa we never accepted that waxaa la rabaa dowladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyey inay dalkan ka dhacdo sababta aan leehana waxay tahay wixii loo dira ma fulin dowladda waxaa laga rabay dalka in la xoreeyo al-shabaab laga xoreeyo dalka la tira koobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyey lama samaynin annaga dariiqyada luuqluuqa ma aqbalayna waxaan aqbalaynaa dariiq cad dalkan iyadoo duruufta intaan ka aragtaa doorashooyina lasoo qabtay waa lagu heshiiyey madaxweyne xasan sheekh waa kan ah ee sa- saldhig ah, maxaad meesha booliska oo doorashada lagu qaban jiray askar buluusiya annagaa dhahna doorashada ma lagu qabanayo maxaa yeele taliyaha booliska waxaa u dhahay madaxweynaha ku taageerayna You see?
dadka dhahan madaxweyne hadda jooga ka mid ahay asaa ka mid ahay ha marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga annaga dalka doorashaan u taagannahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa wax aad aan ku tartami karna inuu madaxweynaha la yimaado isaga iyo dowladdiisa warkaas waa la fahmaa umalaynaa colaada ma jirto wa accept garayna markii la doorto garbahan ka istaagna masagaa noo yeerta ha la taageeraan dhah masagaa naga codsaday qof kastoo ka soo horjeeda waxaan dhihi jirna madaxweyne aan ku keenno war u kaadi madaxweynaha afartii sana ha dhammaysto ma jirto shaksi ma aha qabiil ma aha waxaan rabaa si keliya inaa u ilaahdo waxa waaye system dowladnimo oo soomaaliya ay leedahay qof walba soomaaliya waxaan rabnaa inuu dareemo dowladda inay dowladdiisa tahay dhibaatooyinka shacabka lagu haayo jidadka la xiray kulan wanaagsan ayaan dhaleenay saaxiibayaal xulasha warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xaaladana waad nagala socotaan saaxiibayaal magaalada garowe xarunta gobolka nugaali ee puntland ayaa markaan aadiyaa xaafiiska xaarlanta ee maamulka puntland ayaa maanta arbaca waxa uu baarlamaanka puntland u diray warqad dacwo ah oo kaga codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan cawil xasan daad kaas oo dhowaan su-aal adag weydiiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini xeeryaha guud ee maamulka puntland iyo xubnaha golaha wakiilla maamulka puntland waxa uu ka dadalbaday inay ogolaadeen in xildhibaankaasi xasaanad laga qaado si dacwad ay xeerlanta guud ee puntland ay ugu soo ogto xildhibaan cawl xasan daad ayaa lix iyo labaatanka bishan oo ahaa maalintii uu furmay kala fadhigii afartan iyo lixaad ee golaha wakiilla puntland wuxuu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu weydiiyey amni darro ka jirta magaalooyin ay ka mid tahay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland waxa uu sheegay in masaajida ku yaala gudaha magaalada garowe ee laga qanuudo ee xaalad ammaan ka jirta daraaddeed warqad loo diray guddoonka baarlamaanka puntland oo ku siixinaa xeeryaha guud ee maamulka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanka uu ku xadgudbay shuruucda dalka u yaala islamarkaasna uu ka dhawaajiyo hadallo ay tahay in daawad xoog leh lagu soo ogaa xeeryaha guud ee maamulka puntland maxamed xareed faarax ayaa warqadii ee kasoo baxay xafiiskiisa warbaahinta la wadaagay
maanta ay taariikhdu tahay oktoobar soddonkeedii laba kun sagaal iyo toban xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu shirkan jaraa'id u qabtay em, xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud isagoo fulinaya amarka xeerlaaliyaha guud ee dowladda puntland oo ah dhaqaajin dacwad ciqaaba si waafaqsan qodobka labaiyo tobnaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ayaa xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud wuxuu qoraal u qoray guddoonka guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland qoraalkaasoo si ofishal ah aanu ugu gudbinnay baarlamaanka xogeynta guud ee xafiiska xeerlaalinta guudna ay qaaday u geysay qoraalka isaga wuxuu ahaa dembi baa dhacay waajibaadka shaqo xafiiska xeerlaalintuna waxay tahay in uu dhaqaajiyo xadgudub qaanuuni ah marka uu jiro waxaa kaloo ka mid ah waajibaadka xafiiska xeerlaalinta guud inuu dacwad ku soo oogo haddii lagu xadgudbo qawaaniinta iyo dastuurka iyo shareecadda islaamka saraakiisha sarsare ee dowladda haddaba lix iyo labaatankii bishan hadda aanu ku jirno oktoobar oo ahayd maalintii la furayey kalfadhigii shan iyo afartanaad ee golaha wakiilada kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su-aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan cawil xasan daad isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda puntland su-aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka lixdan iyo afaraad ee dastuurka dowladda puntland siiba farqadiisa lixaad sidaasoo kale qodobka laba boqol lixdan iyo sagaal ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka laba boqol iyo shan iyo toban ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka laba boqol sagaal iyo toban ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka laba boqol iyo labaatanaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sidaasoo kale qodobka sagaal iyo tobnaad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada qodobka saddex iyo labaatanaad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada dowladda puntland qodobka afar iyo labaatanaad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda puntland qodobka lix iyo labaatanaad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda puntland qodobka siddeed iyo labaatanaad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada puntland haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanadda laga qaado xildhibaan cawil xasan daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay haddaba qoraalka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyaa baarlamaanka xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo waayo xasaanaddu waa xil sharafeed haddaba xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanadda ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu oogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada golaha wakiiladu hadday ogolaadaanna xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwaddii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan xafiiska xeerlaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba waayo waa arrin dastuuri ah xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga keliya inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka maamul ahaan buu uga tirsan yahay laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan islamarkaana wax allaale wixii baldembiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsanna inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo wabilaahi towfiiq kulanasanaylana saaxiibayaal holshawra sida ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal qayb gudba barnaamijka soo gaarna waxaa kusoo dhawaataan kalamaan xisbiga xisbiga xisbigow hamoogan mas'alooyinkan jiro arrin muruda weeyo maareen u baahane cajiib cajiib war xisbiga nabadii nolol miyaad maanta taageerteen oo eweliyaa diidanay nimoo waa ogayninaa la yidhi rumbigiis kal waay aryadhaha heeska waa ku dheesheen dhegansadha aniga eedaan la yaabe arxankeeru darana islaannimaada guudnimo ma ilaalinayse ma dhahdiinu wareedhaa war ma haysaane madashii xisbiyadu ku midoobeen oo lalahaa hoggaankiibay isu quuri waayeen maanta boorkay iska jafeenaa layidhi guddoomiyana waxay ka dhigteen shiikh shariif shiikh axmed madaxweynihii hore nabay anoo madaxweynea inaanan guddoomiye xabad ku falayno iga dhaqaaji war warkaa naga dhex gelin madaxweynihii horaan kuu sheegnaaye guddoomiye ku-xigeenna waxaa laga dhigay brofesor gandi guddoomiye ku-xigeen labaadna waxaa laga dhigay shariif xasan shiikh aadan horta lama shariif ma soo naqdeen shib iska dhaha mugga war warkaa naga dhex gelinine madaxweyne guddoomiye shariif wuxuu yidhi madaxweynaha soomaaliya mudane farmaajo wax kastoo dalka ka dhaca haddii loo tago wuxuu leeyaha war kama hayo intaa markuu yidhi ayuu madaxweynihii hore xasan shiikho meel dambe taagnaa u gacan haadiyo wuxuu yidhi kaale madaxweyne xilka anugu adaan kugu wareejiyey aduu yaad ku wareejisay markaasuu yidhi xasan shiikh madaxweynaha hadda shaqaynayaan ku wareejiyey markaa wuxuu yidhi guddoomiye madaxweyne shariif hadda dadka hoose oo leeyahay hadda dalkay xukumaan oo waxay doonaanay falayaan la hadli mayna madaxweynaha lagula xisaabtamaya wixii dhaca war dadka hoosuu leeyahay dalkay xukumaan ma fahad baa tolow war waad waalan tahaye fahad ma dadka hoosaa waa milkiilaha weyne
warna miyaa may dheega jiray malaad muude ma muroraaw asharaafti aow janaae hanagatiya dig haerti lama aw shariifoo hata hanagadeen hata ka horna khudbidiyo may haytay lugmanis laabano masalle garuumanisku duubano mis khilaafa doongna waan hata arangaha aas aasen walaagi halli bahangna araga doongna masaladii yeeda haytin meelimaka bahang reed sheekh shariif aw khudbayawna ma erey madawiine farmaajo unugu hateegano nu noola koofidana girgiirtoota may faday aray hoogaga wadaniinta ino dooradan maana kuwalano abadan abadan ari afarbeedkan eed an gorday goradaasana isanba warajara maday isaaqow hadda ka hor nimaa beer goobsahaaya dadkii beerta soo ugu falaayo qorraxdiyaa ku kululaatay igaar dadkii ka mid ahaa cawska iyo badarka dhinac ka wada maro isku wada guray markaasaa layidhi arsaan xaad ka wadaw adiga badarka iyo cawska isku goyhaye mugaasoo wuxuu yidhi haddaan hereesto halnuu ma jeedo waxaan halleeyana layma heesto annagu asharaafta waa xushmaynaa oboy ambar ashraafti bunkulum dubaaylu loogaayime ee haanhaano kalawu warwar ma haysaana shalay waxay ku beegnayd maalintii qarannimada dalkan walaalaha nahay ee turkiga safaaradda turkiga ee soomaaliyana waxaa lagu qabtay xaflad weyn oo soomaali nuuc walba lagu casuumay buda buda unama ka jarnanin nabtoy war maday isaaqoo beenta iska dhaaf maday mursuli jawaarib waa joogeen war warkaa naga dhex gelinayna dhegaysta xafladda waxaa lagu bilaabay astaanta muusigga labada calan ee turkiga iyo soomaaliya kadibna waxaa lagu xejiyey khudbad laga soo duubay madaxweyne ortugan isagoo afkiisa ku hadlaya wuxuuna sheegay inuu soomaaliya garab taagan yahay kadibna mikrofonka waxaa lagu wareejiyey guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashe cabdilaahi isaguna wuxuu ku khudbeeyey afka hooye soomaaliga ah waxayse ugu darnayd guddoomiyihii lagu kalsoonaa maday mursal markii mikrofonka loo dhiibay kowna af turki buu ku hadlay laba af ingiriis buu ku hadlay bikaawis may weelay ka daray war wuxuu dhan wuu ku darayna dhegayso markii ugu dambaysay wuxuu ku soo gebagabeeyey laba erayoo soomaaliya marwooyin iyo mudanayaal waad mahadsantihiin abood baan jiriin xaggaygu afkii baa juuqda gabay war horta guddoomiye maxamed mursal marka ugu horraysa af soomaaliya inuu ku hadlaa macquulay ahayd marka xigta turki inuu ku hadlaa macquulay ahayd maadaama safaaradoodiina la joogay munaasabadoodiina ay ahayd isaguna turkiga safiir ka ahaan jiray oo luuqaddooda yaqaanno laakiin af ingiriisiga yaa lagula hadlayay maxaa ingiriis ka yaallay meeshaa waa aqaanoo ka waday war maeesaas ooysanahaw amuurgunsanahaw akwedadii niman yahow haddaad alif wax male maqli jirteen geedda soomaali la yidhaahdo xabbad ma leh waxaanna taas ku ogaadhay saddex maado oo lagu yaqaanno ummad dhan oo jirta soomaaliyi ma laha koow af ma leh lamu calan ma leh saddex lacag ma leh
shakfir hanna habaarin wariyaa calan baan leennahay calanka cirka u eg oo xidigta cadi dhexda uga taal baan leennahay oo shanta geesle aawahe lacagaan leennahay shilin soomaaliya la yidhaahaa awdahe afaan leennahay af soomaaliya la yidhaha midkaan hadda ku hadlayno maa lagu qudbeeyahe xoogaa waa shiidsan yaho lacagaan u ool horta ni ahown rag iska celiya rabbi ka cabsa meel ma wada gasho xafiisyada soomaaliya oo dhan markaad wada gasho meel uu calanka soomaaliya ka taagan yahay haba yaraatee ma jirto sababtoo ah calanka soomaaliya cirkaas buu eeg yahay sababtoo ah xafiisyada calamada suran kuwa la isku raacsanya maaha mid buluug tiqa mid buluug maara mid buluug muxuu ahaa yalow ah mid ban nuuc buu ka taagto calan la isku raacsan yahay astaan mida ma jirto markaad dad garan waayay midabka calankooda ayaad caqliga wanaag ka sugaysaan oo saas haddii tahay duurka maxaa uu daalaynaa dadba ma haysane dugaag duurkay degtaa daluug maa diir dhashaahe aryaadhaha dadkan calaamada bulbuluugyada iyo meelaha sursuraaya ma waysan maqal heesti aheed qolaba calanke ruwacayno ununka kanyuwa ciirko kale oon caadna lahayn ma maqal miya abdulow heesta annukuma ka jarnaa ma adleysheedaan isku koobtiilanyaw nabi allow ninbaa afkii kugu ammaanaa la yidhi war waatuu abwaankii lahaa calankaannu sugayno sahankiisa ahaynow samada kii u ekaaye xidigaa mid la siiyow war nimayow calan baad isku haysataana meel noo fiyoobi ma jirteenna dhegaysta waxaa la yidhi nimayow fakeray oo fakaray carra daraaddeeda xogna baaray oo baarayoo dooday ka ligaye anigiyo naftayduna intaas weysfahmi la'ayne waxna kuma heshiinnina caqligu way rafanayaaye balse ugu dambayntii waxaan toos isugu raacay hadduu khayrra maansooyinkiiyo gabaga dayn waayo hal abuurku meeshuu fadhiyo wuugu tegaya intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badina qanqanqanqanqanqantiyaad ka ilowd warnimada waxaa la yidhi kolkii aan gabyayaba bulshada wayga cararaane xanna igama daayaan sidii qoonka kala maane ayagana sidii doolligan soo xirxidhayaa bal ogaada gabaygayga waa malab sidiisii war waxaa la yidhi qof ahaan intii baratay oo khayrre garanaysay qab nin weyn inuu leeyahay wiilka loo qiray qudhayduna sidaa wuu u arkaa qabatintiisii hoogi wadaniyiinta kalamaanhani gali hoogagii wadaniyiinta kalamaanhanka aruurini miyaw meello gobada midhihiini
warwar ma haystaane waddooyinaa la furaa laysku ogaaye intii furada ayaa la xihay macajied caddayaasha xaafadaha dadweynihiina meelaha qaar inta caroodeen ayay shibkii lagu gooyey gacmahooda ku qaadeen ebel afka may ku qaadi lahaayeen asay weliba waxay dhaheen waa soo diyaar gaarownaaye damoodhaa dowladaan yiiyey warjidadka in la sii xidho daruuf amniyaa keentay baabuur balaaye si daairan beledka ku jirtaa la yidhi xataa madaxtooyada agaarkeeda meelo badan oo ka mid ah ayaa shaqaalihii rayidka ahay kaloordeenoo la fasaxay marka intii balaaya soo geli lahayd oo bug ay ku dhihi lahayd jidka in la xidhaa la qaatay war madusa galyaa lihireey mas intii hangalna lihire oo anakoo shan kun gaarin maa shan qofood ka ordayna sidii shinnidii bilaahi ku haasataa la yidhi abbo abbo ma lou baxo warwar ma haysaane xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuuree wada jir xisbiyada midooda oo sheekh shariif madaxda ka dhigtay inuu ku biiro waa diiday marka wuxuu yidhi nin madaxweyne rabaa nin kale madaxweyne kama dhigo war cabdiraxmaan cabdishakuuree wulu muxaarad ahay haddana magoonagoosaduu noqday war fatahaaddii beledweyne maanta waraan ku farxaa laga soo sheegay minaad fatahaad ku farxayso anunka caloolxumay nugu disha war faraxu saad u malaysa maahana na dhegaysaniyo biyihii maanta hoosay u dhaceenaa la yidhi intii hore waa ka kooban yihiin marka dad badanoo cabsiyeyso naftooda qaar ka samray ayaa raja ku soo noqotay allow kayraad ii sheegda shabaqayga haddaan qaadanaa arro warwar ma haysaana duufaan iyo dabeelle iswataa laga baqayaa baa la yidhi gobollada puntland iyo somalilan gaar ahaan kuwa xeebta u dhow marka masiibada webiga kuma ekee ummadda allaha badbaadisho oo hadda leenba farxaya duufaantaana maxaa ahayd oo duulaysa waxaa la yidhi webiyaha fatahayoo dhiig baa firdhanaya intaan baduhu nugu furan dadyow tooba waafaqa anti firan bedeliinkuweerna dadyow towfiiqdu waafaqama erto dadka nimay habow mahaas ka sokay ii taallaahi anigu waxaan dhihi lahaayow dadkaagii iyo daaleeshayaal ninkii daamiir loohow daamo dadkaagii iyo daaleeshayaal qofkii daamiir loohow daamo haye warwar ma haysiine xildhibaankii su'aalaha weydiiyey madaxweyne deni xereeraaleha puntland wuxuu codsaday in xasaanadda laga qaado si maxkamad loo soo istaajiyo sababtoo ah wuxuu yidhi su'aalihiisu anshaxna ma ahayn madaxweynahana xadgudubku ahayn markaanu waxaan la yaabanahay madaxweyne deni ma militari xoog ku qabsaday oo puntland muse waa la doortay aawo dimuqraadiyaddii bowe buntland garan maysidi waa hooyada federaalka iyo dimuqraadiyadda war qarandubaskii maa puntland gaari war maxkamadda suuratulmaa'ida ku dul akhrisay nimanka dembiilayaasha ah waa maxkamadda ciidamada qalabka sida mashuutaa kala kor dhacay war waa lagala kor dhacayaa inna dhegayso saddex nin oo laba shabaab tahay midna uu yahay guddoomiyihii degmada maxaaso asna shabaaba laba dilaa lagu xukumay guddoomiyahana cabsidaayin waxayna iska kaxashadeen dilkii guddoomiye ku-xigeenkii maxaas war wadanku antii nimanti madaxda ee bilaayadii hoosanka jarta lanhaliinko la aaminaw ma jara goormiya goorma maadaan maqal midba shaara qaata iyo hub iyo shaabad gooniya iyo shayddaanba shayddaanka kale wuu shan togayaa ee shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war ma annaga hadda noo sheegaysa yaa moog ma iska ilaalisid war waddooyinka noo furan ilahay ka boqo war shacabkii ilaa waddooyinka furanaya maxaad la fadhiisaan
war wacalliya waxaan furanayna ma lehe naga dhaga ordo
way mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalmaan saaxiibayaal intaana ka bixin rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay warar ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka leera shandhuudha oo hoosta degmada dhobley una dhow xuduudka kala qaybiya soomaaliya kenya ee dhanka gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland weerarkaasi kadib dagaal muddo kooban socday ayaa al-shabaab waxaay sheegteen in deegaankaasi ay la wareegeen ciidamada dowladda kenya deegaankaasi ku sugnaana lagana ilaaliyo ammaanka xuduudka ay leeyihiin waddanka soomaaliya warar al-shabaab ay ku daabaceen baraha ay ku leeya internet aya waxa ay ku sheegtay in dagaal ay kula wareegeen saldhiga ciidamada kenya ee deegaankaasi islamarkaasna muddo sacdaa kadib ay halkaas ayagoo iska ambabixeen si kastaba haatee weli lama oga khasaaraha dhimashadii dhaawac ee ka dhashay dagaalka dhex maray ciidamada al-shabaab iyo kuwa kenya kaasoo ka dhaca deegaanka leeraa jandhabu oo hoostaga degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland ahna xuduudkala qaybiya waddankeena iyo sidoo kale waddanka ee kenya barnaamijkan tasiica ku dhaya waxaan kaga tegi haystaan tani kula dambe waxaan daleenaha saaxiibayaal habeen wanaagsan halaganiguu yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekadaha fadhiba dacwaduu xalayay fiidka iyo mifallaadaha laganay buu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadaha umurahan folka adag umurahan wadafada haddase kala furku dabolka hadan ka faydo umurahan folka adag umurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka hadan ka faydo fidha nagu taagan oo naga fadhifno ma yaale badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidha nagu taagan oo naga fadhixno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara ma waxaan fikir seexan waaye intaan soo saro fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay kaloo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurtay intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfaro intayda fadhurta intaan qaniinay faalaad iyo ciil islaaway fidanagu taaganoo ilen fadhi noomayaaleed badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidanagu taaganoo ilen fadhi noomayaaleed badyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يكون فتح المرء haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusiya foolaan arkaayo fababay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faaliye tusniya fooranakaayo fadbabay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ilen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح ذمرة فتح ذمرة قد يكون فتح ذمرة anigu barka aan fidhay anigu aan fiikiso wixii hare fogsaday adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka aan fidhay anigu aan fiikiso wixii hare fogsaday adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooyi arrimaha ka fiirso daantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fikiriirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka hadhay intaad goonni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad ku jiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka hadhay intaad goonni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fidda nagu tagano ilen fadhi noma yaaleey dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada marahan fidda nagu tagano ilen fadhi noma yaaleey dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada